halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afarta bisha janawari sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda galabnimo waxaa idinla socotiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle nuur qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a
guddigu dee waa guddigii doorashada qaban lahaa waa guddigii farsamada maadaama guddigii hore la baabi'iyey waa in guddi la magacaabaa immediately waana shaqo galaya haddii alla kaasi waxa uu ahaa axmed ducaale geele xaaf madaxweynaha galmudug oo magacaabay guddi cusub oo doorasho isagoo dowladda dhexe ku eedeeyey inay caqabad ku tahay dhismaha maamulka galmudug waxaa kaloo aad maqli doontaan kumanaan qof oo magaalada baqhdaad kaga qayb galay aaska jenaraal qaasim sulaymaani taliyihii ciidamada ilaalada qaranka iiraan ee maraykanku dilay barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo sidoo kale dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
kumanaan qof oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq caadil cabdilmahdi ayaa ka qayb galay aaska sarkaalkii sare ee ciidamada qudus ee dalka iiraan qaasim sulaymaani iyo taliyaha abumahdi al muhandis oo reer ciraaq ahaa oo labadooda iyo sideed kale oo saraakiil ciraaqiyiina lagu dilay gantaal maraykanku la beegsaday iyagoo marayay meel ku dhow gegida diyaaradaha baqhdaad weerarkan ayaa bartilmaameedkiisu ahaa genaraal sulaymaani madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu isagu amarkaasi bixiyey isagoo sheegay in qaasim sulaymaani uu si joogtaa u maleegayey weeraro lagu beegsanaya ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolkaasi dhammaan dadka tacsida joogay ayaa muujinayay sida ay uga murugaysan yihiin geerida waxaana ay ku labisnaayeen dhar madow
tobanaan kun oo induneisiyaana ayaa weli aan awood u helin inay dib ugu laabtaan guryahooda sabtida maanta kadib daadad dhimasho sabe oo ku dhuftay gobolka caasimadda ee jakarta ee dalka induneisiya maalmihii dhowaa hay-adda maareynta musiibooyinka induneisiya ayaa sabtida maanta waxay sheegtay in dhimashadu ay gaartay ilaa iyo konton iyo saddex qof halka hal qof kalena weli la laayahay boliisku ayaa diyaarinaya in gargaar lala gaaro dadka ku dhaqan deegaanada ay ku dhufteen daadadka in ka badan boqol iyo toddobaatan kun ayaa gabaad ka raadsaday goobaha kale ee magaalada halkaas oo ay ku nool yihiin ilaa iyo soddon milyan oo ruux in ka badan boqol iyo soddon kaymood ayaa weli gubanaya gobolka new south wales ee dalka australia iyadoo heerkulka hawaduna uu sii kululaanayo kaymaha gubanaya ayaa kusii fidaya deegaanada xeebta ah gaar ahaan magaalada muraya es ilaa sabtidii malaayiin qof oo ku nool dalka australia ayaa halis ugu jira inay koronto la-aani ku dhacdo sababo la xidhiidha dabka sida xawliga ah u socda kaymahaasi oo waxyeello gaadhsiinaya qaybo badan oo ka mida marinada ay maraan qulqulka tamarta korontada dhaliya saraakiisha magaalooyin dhowr oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalkaasi ee sydney ayaa ka digaya inay soo socoto koronto la-aan wasiirka tamarta ee gobolka victoria waxa uu sheegay isaguna in ay ku dhow yihiin gobolkaasi new south wales ee kaymuhu ka gubanayaan isagoo dadka gobolkaasina ugu baaqay in ay demiyaan nalalka aan muhiimka u ahayn in ay ku socdaan dabka ka socda kaymaha australia ayaa la sheegay ilaa haatan in ay ku dhinteen toddobiyo toban qof
galab wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa maanta magacaabay guddi doorasho oo galmudug ah tallaabadan oo ka hor imaanaysa qorshaha ay horkacayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaaliga ee soomaaliya xaaf ayaa ku hedaya dowladda dhexe ee soomaaliya inay caqabad ku tahay dhismaha maamulka galmudug cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysi kooban khadka telefoonka kula yeeshay axmed ducaale geele xaaf
guddigu dee waa guddigii doorashada qaban lahaa waa guddigii farsamada maadaama guddigii hore la baabi'iyey waa in guddi la magacaabaa immediately waana shaqo galaya haddii alla himo marka guddigan aa magacaawday muxuu ka dhigayaa xilligan dee wuxuu ka dhigayaa kii hore ma jiro maadaamaan kii hore jirin waa in jiraa soo ma
laakiin dhuusamareeb guddi baa ka shaqaynaya soo maahan madaxweyne kaa waan kasalgaraynay waan kasalgaraynay guddi kii la soomaaliya laga leeyahay wey guddigan uu samareeb joogo ahay hore waxaa u jirta in wasaaradda arrimaha gudaha hawshu waday raallina ka ahayd marka ma waxaa fuli waaye wax heshiisoo wada gasheen oo horuu jiray
wax kasta oo hore u jiray ayagaa fulin waayey waa ka baxeen maxaa yeelay waxay ahayd inaan shaqada wada wadno inaan wa- ka wada tashanno inaan sida wax loo qabanayo ee samayno oo isla ogaano kulli way ka bayreen kulligood waxay ka dhigeen monopoly villa soomaaliya
waan gartay heshiiska lala galay ah nusuneyn labaatanka xubnood ma wuxuu ka tarjumayey eh, madaxa xukuumadda galmudug eh, raalli ahaanshaha isla qabtaan mase ahlu sunnu ku koobnaa ahlu sunna ku kooban laakiin annaga waxba kama qabno waxaasi wax oo dhan waxaa nooga daran lixdan iyo sagaalka haray jeebkay ku jiraan waa samaysan yihiin haddaa la rabaa in odayaasha laga sameexo waxaan ka hortegaynaana waxaasaa ka mid ah yaa wato jaabka ku wato dowladda federaalka ah guddigan eh, dhowaan la magacaabay ee xukuumaddu soo magacaawday galmudug dadka deegaanka ayay u badan yihiin soo maaha ama waa dadka deegaanka galmudug oo la rabay in ayagu isxalliyaan marka guddiga maxaa ku dhaliishay adeer guddigaas waxaan ku yidhi kulligood shaqaala villa soomaaliya ka shaqeeya waaye boqol kiiba siddeetan ka mid ah haddii guddigan aa magacaawdana shaqo bilaabo guddigan uu hadda gebagabo maraya howshiisa maxay ku dambayn doontaa galmudug
adeer galmudug wax fiican bay ku dambaynaysaa haddii dowladda federaalka ay faraha kala baxdo haddii kalena waxaan ka baqaynaa dhacaya maxaa dhacaya waxaa dhacaya dee haddee dadkii oo dhan wada qaylinaya ummaddii oo dhan beerihii oo dhan baa qaylinaya mid walbaa qaylinaysa odayaashii sayaxyaasha dhabtaabaa baa kala dhigay kuwa hor lahaa la keensaday waxaasina ma shaqaynayaan
laakiin madaxweyne xaaf galmudug eh, mar walba go-aankeeda adigaa waday eh, warqad baad qortay dowla-
guddigu waa marin habaabiyey doorashadii wadaarada arrimaha guduhu way marin habaabisay waa lagu amar ku taagleeyey dadkii eh, soomaalida ahaa oo meeshaan dhisay oo beerihii kulliga waa qaylinayaan ayagaa rabaa inay wax ka badbaadino waa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf wuxuuna uu sheegay inuu magacaabay guddi doorasho khadka telefoonka ayuu ugu waramayey wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena waxaa magaalada dusmareeb ka socda howlgudida howlaha ay wadaan guddiga dhismaha maamulka galmudug oo sheegay inay filayaan in ay soo dhammaystiraan soo xulista xildhibaanada galmudug warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
axmed maxamed caafi guddoomiye ku-xigeenka guddiga dhismaha galmudug oo v o a la hadlay ayaa ka warbixiyey halka uu maraya dhismaha maamulka iyo soo xulista xildhibaanada galmudug oo qaybtii ugu horreysay ay guddigu qaabileen hanaanku hadda meel fiican buu marayaa sida aada sheegtay ushale waxaan eh, qaabilnay ama aqbalnay labaatankii xildhibaan ee ugu horreysay golaha sharci dejinta eh, dowlad goboleedka galmudug ee cusub waxaa dhiman ee tallaabooyinka ugu horreeya ee guddigu hadda uu qaadayo dhammaystirka xildhibaanada maxay tahay Eh, dabcan howlaha la qaadayo waa howlo isku xigxiga Eh, waxaa ugu horeeya eh, dhaqankii oo xoolaha khilaafaad iyo dacwooyin ka jir jiray oo beelahay kala caabanayeen la xaliyo taasoo haddii ilaah yidhahdo si ugu dhaqsiyaha badan aan soo afjari doono deetana waxaa ku xiga soo xulidda xildhibaanada ha- haray ee lixdan iyo sagaalka ah haddii ilaah yidhahdo si markaa loo dhamaystiro tiradii guud ee xildhibaanada galmudug isla markaana loo loo looga sii ambaqaado halkaa inkastoo weli ay socdaan kulamo looga arrinsanayo xal u helidda cabashooyinka beelaha haddana soo xulista xildhibaanada waa door ay leeyihiin duqeyda dhaqanka ha yeeshee guddoomiye ku-xigeenka guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug axmed caafi ayaa v o a u sheegay in dib u dhac kol hore ku yimid waqtiyadii ay qabteen ay ku dhacday sababo jira awgeed balse dhowaan ay cilaamin doonaan waqti kama dambays ah oo lagu soo xulayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug
haddii ilaah yidhaahdo eh, waxaan soo saari doonaa waktiga kama dambaysta ah haddaan haddii ilaah yidhaahdo aan filayno inaysan wax dambe ka dabdici doonin Eh, labadii jadwaloo horena eh, sababaha ay dibdhacu ugu yimid waxaa weeye danta guud ee galmudug in la yareeyo khilaafaadka siyaasadada oo jiro iyo in hanaanka hufnaantiisa xoogga la saaro waxyaalahaas ayaa sabab u ahaa labada jadwal inay dib dhacaan Eh, waxaanu insha allahu dhawaan soo saari doonaa hanaankii ugu dambeeyey oo ah midka howluhu ay si rasmiya insha allah ugu qabsami doonaan Eh, aanan kusoo dhegyin doono hanaanka doorashada galmudug dhinaca kale madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo qoraalle isxigxigay soo saaray ayaa sheegay inuu magacaabay guddiga dhismaha galmudug waxaana qoraal kale uu soo saaray uu kalsoonida kagala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo horay uu ugu wakiishay dhismaha galmudug abuukaati cabdi siciid ugaas nuur waa aqoon-yahan oo ku sugan dhuusamareeb waxa uu ka warramayaa waxa ay ka dhigan yihiin qoraalada uu soo saaray madaxweyne xaaf waxaas qorshahaas madaxweynuhu hadda uu wataa horta inuusan wax badan dhibi jirin waktigiisiina ahayn ayaad aaminsana madaxweynuhu wuxuu ahay madaxweynihii galmudug waad og tahay isaga ayaa la rabay inuu inta halkan joogo guddiga magacaabo dawladda wax ka dhiso ciddii guulaysatana uu xilka ku wareejiyo waa uu ka tegay oo xamar uu aaday xamar markuu aaday mihii maamul goboleedka galmudug waxaan ku wareejiyo yiri wasaaradda arrimaha gudaha intaas kadib haddana inuu maantay uu meesha uu hadda ka hadlaayo uu haddana inta soo istaago ka hadlo waxaan u malaynayaa inaysan isagana maaragtay munaasib u ahayn inaysanan waxa weeye dhibi doonin sababtoo ah dowlad goboleedka galmudug shacabkaa iskala shacabkuna maantay diyaar uma aha maaragtay wax aan hore u wadayn waxaan hore u wadayn shacabku maanta reer galmudug diyaar uma aha cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
aada buu mahadsan yahay cabdiwahaab cabdiwaaxid wariyahana dhuusamareeb nooga soo waramay halka aad naga dhegeysaneysaan waa v o a jenaraal kaasimi suleymaani taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ee mareykanku uu ku dilay dalka ciraaq ayaa maanta la aasay iyadoo ra-iisul wasaaraha ciraaq uu ka qayb galay aaskiisa haddaba wararkii ugu dambeeyey dilka iyo weliba waxyaabaha laga filan karayo iyo jawaabaha laga bixin karo waxaa warbixintan nooga diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere kumanaan murugaysan ayaa sabtida maanta isugu soo baxay magaalada bakhdad ka hor aaska qaasim suleymaani hogaamiyihii ciidanka iiraan abulmahdi mohandes hogaamiyihii maleeshiyada ciraaq iyo kuwo kale oo lagu dilay weerar uu maraykanku ku qaaday dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa ka qayb galay isu soo bax aaska ka horreeya iyadoo dadku ay isugu yimaadeen labada dhinac ee meesha loo yaqaano deegaanka cagaaran iyagoo ruuxaya calanka ciraaq dhinaca kale mid ka mid a hogaamiyaasha ciidanka ilaalada kacaanka ayaa laga soo xigtay isagoo leh iiraan waxay maraykanka ku ciqaabi doontaa wax kastoo awooddeeda ah iyadoo u argudaysa qaasim sulaymaani jenaraal kulamaali abuxamsa madaxa ciidanka ilaalada gobolka koonfureed ee kerman ayaa ka dhawaajiyey suurtagalnimada in iiraan ay weerarto maraakiibta maraykanka ee jooga gobolka gacanka isaguna sarkaal ka tirsan ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in jawaabta ururkooda ee dilka qaasim sulaymaani ay noqon doonto mid weyn sida uu tabiyey telefishinka almayaadiin sabtida maanta ah madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sabtida maanta booqday qoyska hogaamiyihii la dilay ee qaasim sulaymaani ruuxaani ayaa sheegay in xilliyo adagi ay u soo socdaan maraykanka dilkii uu geystay sulaymaani sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa isna sheegay in sulaymaani uu qorshaynayay weerar lagu qaado ciidanka maraykanka ee bariga dhexe xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa sheegay in amarka madaxweynaha ee dilku uu ahaa midaan mas-uuliyadi ku jirin islamarkaasna sii kordhin kara khatarta ah in gacanka hadalku uu ku sii kordho gobolkaasi dowladda britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u socdaalaan ciraaq marka laga reebo gobolka kurdistan islamarkaana in laga maarmi waaye mooyaane ayna iiraan u socdaalin kadib dilkii sulaymaani ciidanka maraykanka iyo keneto oo labaduba ciidanka ciraaq ka caawinaya la dagaalanka kooxaha mitadka ah ayaa yareeyey howlihii tababarka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee f b dalalka kale taxadarka muujinaya waxaa ka mid a dalka australia oo ra-iisul wasaaraheeda scott morrison uu sabtida maanta xaqiijiyey in aad loo adkeeyey amniga safaaradda dalkiisa ee magaalada bakhdad
aad buu mahadsanyahy maxamed cabdi sandheer oo nala socotiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa toddobaadkii aynu ka soo gubina soomaaliya ka dhacay ka mid ahaa wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee soomaaliya ayaa sheegtay inay baarayso kalluun tiro badan oo toddobaadkan ku soo caariyey qaybo ka mid ah xeebaha muqdisho agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ibnir maxamuud sheekh cabdulaahi ayaa v o a u sheegay in kalluunka soo caariyey uu hal nuuc yahay taasina ay sharaxaad ka bixin karto inaan la sumayn kalluunka balse baaritaanno ay wadaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonnaa falanqayn ku aadan kalluunkani sababta keentay in tiro intaa leeg oo aad u fara badan ay soo caariyaan iyagoo dhintay iyo waxa loo malayn karayo in ay ka dambayso arrintaasi safiirka turkiga ee soomaaliya mohamed yilmaz ayaa toddobaadkan v o a u sheegay in ka soko weerarkii maalintii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho ay ku dhinteen laba muwaadin oo turkiya ay dowladdiisuna hadda sii wadi doonto taageerada ay siiso soomaaliya waraysi uu siiyey v o a ayuu yilmaas ku sheegay in ajenda aan ka hayn mid bini aadamnimo iyo in soomaaliya ku istaagto lugaheeda aysan turkigu ka lahayn soomaaliya days we will have a more clear picture what was the target uh, who was targeted yet we waxa uu yidhi waan maqalay waana akhriyay hadalkaasi maalmaha soo socda ayaan sawir cad ka heli doonaa cidda bartilmaameed ku ahaa mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa dhacdadaasi ka shaqaynaya waxaan qiyaasayaa inay ka gun gaari doonaan fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka laakiin buu yidhi annagu waxaannu halkan u joognaa inaannu wax u qabanno soomaalida shirkaduhuna waxay u shaqaynayaan walaalaheenna soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha hawsheennuna waxay ahayd ayuu yidhi mid bani aadminimo tan iyo sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka sidaasi darteed aad baan uga xunnahay ayuu yidhi in soomaalida iyo turkida loo waxyeeleeyo dadaalkaasi dhowr bilood ka hor injineer turki ah ayaa lagu weeraray ayuu yidhi magaalada muqdisho laguna dilay waxaan la kulannay ayuu yidhi weeraradan oo kale laakiin dadaalkeennu ilaa labada kun iyo koob iyo tobankii waxa uu ahaa mid bani aadminimo iyo in soomaalida laga caawiyo inay lugahooda ku istaagaan iyo in soomaaliya dib loo soo celiyo dadka soomaaliyeedna way og yihiin ujeedkeenna ayuu yidhi ambasadeer mehmed yilmas
waxa uu ahaa mehmed yilmas safiirka turkiga ee soomaaliya oo toddobaadkan v o a la hadlay xaaladda magaalada dhuusamareeb oo fadhiyo lagu dhisayo maamulka galmudug ay ka socdeen ayaa toddobaadkan la sheegay in kulan uu dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxda ahlusunna waljamaaca warar soo baxay ayaa sheegaya in labaatan xubnood oo ahlusunna waljamaaca qoonda ahaan loo siiyey in xildhibaanada baarlamaanka galmudug uu yeelan doono ay soo xushaan ay toddobaadkan laga aqbalay soo xulistoodii islamar ahaantaasina lasii gudageli doono dhisidda maamulka galmudug aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqasheen toddobaadkan waxaa xeebaha magaalada muqdisho qaarkood ku soo caariyey kalluun aad fara badan oo dhintay iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in kalluunkaasi la sumeeyey hase yeeshee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda soomaaliya ayaa sheegtay in kalluunka aan la sumayn balse ay baarayaan sababta ka dambaysay in uu kalluunkaasi dibadda uu u soo baxo injineer cabdiruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga iyo arrimaha badda muddo dheerna ka soo shaqeeyey arrimahaasi ayaan qadka telefoonka ee dalka hindiya isagoo jooga kula xiriiray waxaana weydiiyey kalluunkan soo caariyey iyo waxyaabaha lagu fasiri karayo waxaana uu ku jawaabay waa dhacdaan noocyasaan oo kalea inay soo baxaan ama qayb ka mida kalluunka hadda midkan soo baxay kalluunkaoo dhan maahan waa qayb kamida kalluunka oo magaciisa la sardin afka soomaalina waxaa lagu yidhahdaa cayd cayd cayd baa lagu yidhahdaa af soomaaliga waa kalluun yar yar oo loo isticmaalo badana in kalluumyada kale lagu dago wayna dhacdaa in marka qaarkeed uu ka soo baxo biyaha sababa sababaha soo socda daraaddeed sababta koowaad waxaa dhici karta wax la yidhaahdo astrophysical wax la yidhaahdo oo biyaha ay ku yaraadaan oxygenka iyo halgeinaha oo bata waa geedo ubaxyo wato oo jamalada hoostooda ku yaallo oo markay bataan daadiyaan dheecaano daadiyaan oxygenka malaayga uu qaadan lahaan hawada uu qaadan lahaan oo asaga daboolo marka uu naf kasoo jiriyo inuu banaanka usoo baxo isagoo maaragta maqaska ku dhagaaya waa qayb kamida oo culumta dadka bartay ay kaay ka qoraan maaragtay in noocaas ay usoo baxaan mararka qaarkood mararka kalena waxaa jiro noocyo si kale ay kusoo baxaanoo noocyo asaga u dhow laakiin asaga aan ahayn oo ka waaweyn ayaa beegsado oo raacda soo eryado markaasuu badda kasoo saara markaasuu banaanka ku dhintaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaa dhici karto in hawada ay isbedesho uu jawigu kululaado oo iyadana sidoo kale naqaska uu ku dhago oo markaas isaguna meesha uu hayn waayo kasoo baxo taasina waxa waaye dadka culumta bartay saasa iyagana ufasiraan inay noocaas ay dhacdo marka maanta waxaa jira marka oo cilmiga hadda maanta jiro laisku dhigaya waxa waaye wax la yidhaahdo maaragtay marine pollution ama ocean pollution ayaa adduunka ku batay oo plastic oo lagu daadiyo maraakiib ku daadiyaan dadka ku daadiyaan asaga laftarkiisana waxay kuwaasna waxay cayaaraan door door aada muhiim u ah oo noolaha badda ku jiro o dhan dhaawaco oo maaragta la arkaba iyagoo dhadhintay oo banaanka soo baxaan weliba kuwa hadan waa yaryar yihiin kuwa oo noocyo kale oo waaweyn ayaa maarata sida dolfiino oo kale ayuu khatar geliyaa mara iyo kartarka oo kale iyo oo wada maskax dhacneed saas u geliyaa mara injineer cabdiruus waxaa lais weydiin karaa marka maxaa haddayba sidaa tahay kalluunkan keliya ku koobay in ay dhintaan oo kadibna ay soo caariyaan haddii dhibaatadaasi ay jirto miyaanay ahayn in noolaha kale ee badda ku jira ay dhibaato taa lamid ah ay la qabaan mise kuwan way u nugul yihiin taasaa keenayso waa maaqsanta su-aal fiican waaye oo uma baahan dadka in maaragtay wax looga sheego oo la ogeysiiyo horta marka hore wuxuu wuxuu u baahnaaday sida saxda ah in conditionska dabeelaha isbedelaya iyo howlaha badda ka socda in lala socdo annagana waa la socotaa soomaaliya ad just recovering from thirty war soddon sano oo dagaal oo dhibaata iyo barakacayaan kasoo dulkacoona oo weli hadda aan weli cagahayna ku taagnayn marka hay-adad fara badan oo la rado howlahan inay shuqul ku leeyihiin waa naga maqan yihiin weli oo hadda wasaaradda kalluunka oo dhan ma kabargarayn karto all area oo maaragtay ama ama ku saabsan kalluunka kasoo tag kan uu awood yaryahay waana ka yaryahay iyaga waana nooca nooca ugu ugu yaryaroo la yihahdo sardiinaha oo dadka inta badan soomaalidu waxay u isticmaalaan inay kalluun kale ku daraan adduunya xataa meel qarka waa looga isticmaala meelaha kalena adduunyada waxaa loo isticmaalaa wax la yihahdo fish mill in inta lasoo aruuriyo la qalajiyo la shiido markaas beeraha iyo waxaase lagu waxaysto asaga badanaa maba ahanba option oo consumer ay u baahan yihiin aada ugu baahan yihiin maha kalluumada kale way isdifaaci karaan marka waxyaalaha noocaas waa iska difaaci karaan awoodda ay leeyihiin oo oxygenka ku qaadanayaana xoog badan hadda cunug yar oo laba saddex bilood jiro iyo mid sideed sano jiro isku oxygen maan awoodda ay ku wada qaadan karaan ususima kalluunkuna waa noolaha badda wuxuu kamid yahay way way tiro badan yihiin wayna kala gedisan yihin wayna kala awood badan yihin marka waxaa keenaya inay banaanka usoo baxaan ay dhintaan nooca intaas la eg laba walxato la keenta tan koobaad ma jirto ay dadka dhan u haystaan waa la sumayay taa ma jirto mana lahayo wax evidence runtaan kuu sheego wax evidence lama hayo haddii sun jirto kuwa kalaa dhiman lahayo way soo bixi lahayo meeshan laba macno waa ayda in uu kalluun soo beegsaday oo asaga xifaal ka dhexeeya jiro oo cuno kalluunkaas marku arkuu ka carraa marku waa cunaa ama oxygenkii meeshii uu ku noolaaya oxygenkii ku yaraaday waxaa ka dhacay waxa la yidhahdo maarata nutritionka ninkan ku badanayo geedaha iyo ku badanayo maata wuxuu noqonaya markaas meeshii inuu ka waayo oxygenka isaga u baahna marka waa inuu marka uu ka cararaa waa mid midda ugu sahlan marka oo iyadana ma hadda ka hor annaga aan aragnay waagii dawladii dhexe aan aragnay ilaa weliba kaas waxaa la arka dhul weyn oo faram koobsaas cirigaada dhulka inta udhexeeya bad xeeb oo weyn hadda ka hor waxaa lagu arkay in ay noocyo badan oo kalluuna ay soo baxeen laakiin markii daraasaad baan haysanay awoodaan haysanay marka la baarana inta badan waxay noqdaan maaragtay in oo ama kalluumo kale soo eryadeen ama waxaan ku rabaa oxygenka ay ku yaraadaan meesha ka soo baxeen laakiin wax hadda sul ah oo meeshaas lagu shulay wax caddayn karaa mala kaasi waxa uu ahaa injineer caydiruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga iyo badda islamar ahaantaasina muddo dheer la soo shaqeeyey wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda barnamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti inoogu ahaa intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoa joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo weliba heesaha waa sanad cusub iyo barnaamijkii u horreeyey shirwac usama oo barnaamijkii ugu horreeyey sanad cusub iyo weliba waxaa bilaabmaya aroosyo cusub qoysas cusub heesa iyaga laftirkooga cusubna ah waynu haynaa aad iyo aad aad iyo aad hodhana wada cusub way wada cusub yihiin dhambaalka ugu horreeya isna cusub aan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi cumar cusuble iyo hooyo xaawo axmed ciid naciimo ismaaciil cali mataan sahro ismaaciil cali mataan nuurto xaaji yabarow maryan cumar cusuble qaali cumar cusuble nimco cumar cusuble hodan cumar cusuble iyo warsamee cumar cusuble iyo ugu dambayntii aweys cumar cusuble dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan laakiin u badan baa la yidhi dalka ingiriiska waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan boqoradda cusub cabdulaahi cumar cusuble iyo boqorka maxamuud cali aadan oo toddobaadkii hore waa sanadkii hore haddaba toddobaadkii hore sanadkii horena waa lagu jiraa disembar toddoba-iyo labaatankeedii laba kun sagaal iyo toban meherkaas waxa uu ka dhacay baa la yidhi magaalada london ee cariga dalka ingiriiska waxaan leenahay bay yidhaahdeen kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela ducada inteeda kale v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka loo daayabaan waa tahay meherkaasi sanadkii hore toddobaadkii hore ka dhacay london maxaa ku ducaynaysaa shirwaco ashay kule haddaad ducada ugu horraysanaysiisa aniga sanadkan cusub qoyskaa waxaan leeyahay allah ka dhiga qoyskii barakooba ee ubad khayr qaba kala hela ayaan leenahay sanadkan iyo weliba sanado badan iyo sanadii hore iyo weliba kuwo kasii dambeeyaba kuwii jiran allah ka dhigo cashe haddaan hore ugu sii socdaana markana warqadda gacantayda ku jirto waa warqaddii labaadaan soo qabto waa warqadda dabcan aad u dheer islamarkaana ay dad aad u tiro badan ku dirayaan hambalyo iyo weliba bogaadin waxaana yidhaahdeen waxa weeyaan tahniyada meher farxad leh ugu horeyna waxaa diraysa hooye dahabo maxamuud dalableh habaryaar xaliimo xuseen culusow saygeeda iyo caruurteeda habaryaar duniya iyo weliba xuseen culusow habaryaar cajaba maxamuud dalableh saygeeda iyo caruurteeda habaryaar falxad maxamuud dalableh iyo weliba saygeeda iyo caruurteeda eedo xabiibo macalin axmed eedo daahiro macalin axmed saygeeda iyo caruurteeda eedo sokorey macalin axmed saygeeda iyo caruurteeda magacaasi waa igu cusubiye sokorey caashaaye abbaaye waxay yidhaahdeen amaan idhaahda aboowe ilyaas abuukar axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aboowe ciise xaaji abuukar aboowe cimraan xaaji abuukar aboowe sayid cumar sheekh ismaaciil abaayo nasro xaaji abubakar iyo weliba caruurteeda abaayo mulki xaaji abubakar iyo odaygeeda iyo caruurteeda abaayo falxad xaaji abubakar iyo gabadheeda abaayo cayne xaaji abubakar iyo saygeeda abaayo ilhaan xaaji abubakar abaayo safiya maxamed shaakir abaayo nimco muumin ladan iyo weliba waxay yidhaahdeen abaayo ilwaada sheekh maxamed iyo ugu dambayntii abaayo maryan cali maxamuud waxayna yidhahdeen dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay taaniyad farxadle u dirayaan hadda cashay waxa weeye arooskii aroosadda farta iyo faraatiga ayaa u dirayaana fartuun xaaji abuukar iyo cabdiraxmaan jabbaar macalin cali oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe taarikhdu markay ahayd bay yidhahdeen saddex labaatanka bishii labayo tobanaad sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo ahayd maalin isniin ilaa maalintii baa lasoo sheegay waana sanadkii hore daadihiyaasha barnaamijkuna waxay yidhahdeen ducadu waa waa iska garan kartaa cashay mar haddii aad ku xiiqda ducadii ugu horreysay sanadka ee barnaamijkan aad qaadatay tanna bal u labay hadhow duca ma dhamaatay caashaay waxaanan diidaynba waxaa jirta ducada waxa weeyaan iyadana iyagana soo kale waxaan leenahay eebaa ka dhigo qoysaskii amaba qoyskii isku waare ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiinna waan u sii raacinaynaa dabcan heesta ugu horreysa aadna qaadan mar haddaana ducadii qaatay oo at heesta ugu horreysa intaana soo qaban shirwacow dhambaalka markaad akhrinaysa waxaad ka dhawaajisay magac ku jiro oo tiri waa markii ugu horreysay magacaasaan maqlo waan qosla gaar hasaate waxaan siri bal ha qalin daarin horta ha dhameeyo magacyada sokorey sokorey anu mar baan uga gaaray sonkoron baan u qaatay waa markii kuugu horreysay aad maqasho waa markii ugu horreysay tani waagayraan baan maqli jiray weliba daris baan ahaan jirnay maamo sokorey la dhihi jiray cajiib cajiib marka magacyo badan baa weli ku dhiman aad iyo aad waxa weeyaan qaar badan oo aan yaqaano dadka kale aqoonna waa jiraan aad iyo aad laakiin kana waa igu cusba layskuma hayo waa tahay maxaa tiri heesta ugu horreysa qaado mar haddaan ducadii ugu horreysa qaataana waad heesta ugu horreysa qaado hees qurux badan baan soo qabanaya heestii xamdi waa hees caana waxaa qaadaya labada fannaan kuluc iyo saado
kalkacalkeenna xashaaye guurkeenna haryasamo kuwarkeenna xiisaha kalgacalkeenna xashaaye guurkeenna haryasamo kuwarkeenna
dhowrka labadeena hurarcaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta isxaq dhowrka labadeena hurarcaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay sidii haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay wax xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba wa xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba rabbigeena xaakimahe xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiaya xigmadiyo aqoonteena xaragadii arooskeena xornima isku dhaqadkeena xigmadiyo aqoonteena xornimadii arooskeena xornima isku dhaqadkeena xalaal weya bara kale muxuu laha aan maalaa xalaal weya bara kale muxuu laha aan maalaa halka nolosha raasken waxayaata qiimale aqal wada xadaayada dadab xidhan ayaad geli
rabbigeenna xaakim ee hila iga kaa dhigay baan kun jeer kun jeer ku xamdiyayaa case xamdinaq iyo mahadnaq iyo duco adiga laftirkaaga heestaada ducaiyo xamdinaq soo gashay meelahan aadka uga hela heestan ku jirta waxaa ka mid a aqal wada xadaayada dadab xidhan ayaad geli waa xayndaab beledi waa lagaa shakaalay markan macno badan baa ku jira waa xamdiba heesta gebigeeduba waxa weeye waa mahadnaq aad iyo aad waa hees lagu codadkaasi maxamed axmed kuluc iyo weliba saada cali warsame ayaa dhegaystayaal inoo qaadayeen haddayna barnaamijka hore ugu sii soconna markana caashahaye maxay noo xiga dhambaal kaleo qurux badan ayaan soo qabanayaa markanna waxauu naga soo gaaray aabbe cabdulaahi cumar cusuble iyo hooye xaawo axmed ciid nimco ismaaciil cali mataan dhambaalkana mar kaleu soo noqday waa naciimo ismaaciil cali mataan iyo sahro ismaaciil cali mataan nuurto xaaji yabarow maryan cumar cusuble qaali cumar cusuble nimco cumar cusuble hodan cumar cusuble iyo warsame cumar cusuble iyo aweys cumar cusuble dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxayse u badan yihiin baa layidhi dalka ingiriiska waxaanay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan boqorada baa layidhi cusub cabdulaahi cumar cusuble iyo boqorka maxamuud cali aadan oo toddobaadkii hore waa bishii diseembar ee sanadkii hore waa diseembar toddobiyo labaatankeedii sanadkii hadda tegey ee raadkiisa uu sii muuqda laba kun sagaaliyo tobanka meherkoodu ka dhacay magaalada london ee cariga dalka ingiriiska baa layidhi waxaanan leenahay kuwii isku waara ubad kheyr qaba kale hela ducada waa xaggiina baa layidhi aad baad ugu ducaysay loo noqon maayo waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaba lagu kale helo wiilii caano gabar iyo caano aamiin baan leenahay markana caashe haddaan soo qabta warqad kale oo iyadana ah hambalyo ah oo weliba hambalyo dhalashaa waxay yidhahdeen assalaamu calaykum bahda v o calaykum salaam baanu idin leenahay gaar ahaan daadiyahayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe iyo daadiyaha kale
dhegeystayaashu wayna barteen waxay ogaadeen kursigaan toddobaad walbana dhegeystayaashan laysku badbedelayo
marka waxaan leeyahay daadiyaal aad bay u taxadareen daadiye kale ma jira anigaa ka batirinaya waxaan leenahay salaantaasi waanu idinka qaadnay waxay yidhahdeen waxaan halkan ka daraynaa tahaniyad dhalasha ah annagoo kale ah bashaar sheekh soomane iyo xaaskiisa sayid cali sheekh soomane iyo xaaskiisa xuseene sheekh soomane oo loo yaqaano xuseene baraadey cabdiqaadir sheekh soomane iyo weliba xaaskiisa cabdiqaadir shigshigow iyo xaaskiisa hooyo xaawo guuleed hooyo wardiyo xuseen carab fadxiyo sheekh soomane khadiijo sheekh soomane iyo caruurteeda ruqyo sheekh soomane iyo weliba caruurteeda bay yidhaahdeen dhammaan dadkaasi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo weliba dunida daafaheeda waxay farxadan ay u dirayaan bay yidhaahdeen tahniyadda ah macalin maxamed sheekh soomane iyo weli marwadiisa qaaliga ah ayaan timacadda wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka gado gaar ahaan beled xaawo wiilkaasi oo loo bixiya abubakar macalin maxamed sheekh soomane waxaananu leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqonkii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca anigana amiin ayaan raacinaya intaana soo qaban heesta xigta dhambaal qurux badan ah aan markana dhegeystayaasha gaarsiiyo waa tahaniyad aroos waxaana ugu horeeya bashiir abikar cabdulaahi iyo xaaskiisa hinda cali gene iyo caruurtooda filson bashiir iyo jibriil bashiir waxay joogaan magaalada washington dhammaan reer abikar cabdulaahi sidoo kale shaqaalaha v o a laanta afka soomaaliga qaarkood baa ku jira waaw anaa ku jira waxaa kaloo ku jira madaxa laanta afka soomaaliga v o cabdiraxmaan yebrow shir wacow adigan ayaanan kaa tegan mar haddii anigii dhambaalkan aan bartanka uga jiro dhammaan waxaan tahaniyad iyo ducaba halkan uga marinaynaa mubaarag xasan ciise iyo milga axmed cusmaan geelle oo meherkoodu ka dhacay xarunta weyn baa la yidhi ee mango garden hargeysa somalilan taariikhdu markay ahayd waa laba iyo tobankii waa bishii disembar ee haddana dhaaftay koob iyo soddonkeedii waa kala wareegii labada sano ee sanadka laba kun sagaaliyo tobanka waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yidhi inuu arooskoodu ilaahay uu ka dhigo midkii farxad lagu qaato caafimaad barwaaqo nolol raaxale awlaad saalixiina rabbigay ha kala siiyo gurigoodana u noqdaa guri lagu soo hirto baa layidhi aad baa dhambaalka loogu soo duceeyey markaan waana la furtay dee ducadii sanadka baadaa sameeyey casha maya dhambaalkay ku qoran tahay marka waan aqriyoon babababa markaa dhegeystayaasha kale iyo weliba waraaqaha kalena kole way la wadaagi doonaa aad iyo aad meel waan ku qoraynaa soo maa marna waay heesta labaad ee barnaamijka waa hagaaga caashaaye mar haddaad dhambaalkaasi cusub iyo qoyskaasi cusub ee magaalada hargeysa lagu yegleelay dee dabcan innaguna aynu hambalyada u dirnay heestaasi amaba hees cusub baynu ku lamaanayn doonnaa oo halku dheggeedu yahay allow allow aroostis qaada
allow halkaan tegayno tibaxdadiina siisa allow tadana toosi allow aroostis qaada allow tara wanaagsan allow halkaan tegayno tibaxdadiina siisa allow tadana toosi allow aroostis qaada allow tara wanaagsan gidigoodtaabaqaada dadkooda taa kuleeya allow tadana toosi allow tadana toosi allow tadana toosi gidigoodtaabaqaada dadkooda taa kuleeya allow tadana toosi allow tadana toosi allow tadana toosi eeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaani taaban eeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaani taaban tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yee eeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaani taaban eeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaani taaban tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yee ilaahow taa ka yee ilaahow taa ka yee
allow reeraa tusmayso tamar iyo hufnaan talaana aanay seegin allow tabtii wacnaa leh qoyskaad ku toosinayso allow reeraad tusmayso tamar iyo hufnaan talaana aanay seegin allow tabtii wacnaa leh qoyskaad ku toosinayso ee aan adow tarqaynin ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha ee aan adow tardhaynin kuwii atiirinayse ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha
oo aan xumaani taaban eeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaani taaban tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yee ilaahow taa ka yee ilaahow taa ka yee ilaahow taa ka yee eeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaani taaban eeruu tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yee ilaahow taa ka yee ilaahow ka suuban dabaabusha jacaylka halkay dantoodu taalo adduunka baaligiisu allow kuwaanu taaba allow talaada suuban dabaabusha jacaylka halkay dantoodu taalo kuwaad ku toosinayso ee aan tuqan tuqoonin allow dilkii adkaada allow dilkii adkaada allow dilkii adkaada kuwaad ku toosinayso ee aan tuqan tuqoonin allow dilkii adkaada allow dilkii waa tahay allow aroos tisqaada waxaan ka helay codadka isdhaadhaafaya fanaaniinta da'da yar aad iyo aad caashay aroos cusub buu ahaa ducay ku soo dhammaatay heestiina ducun bay noqotay iyadina aad iyo aad aad iyo allah aad orod sislaada haye waa tahay dhambaallada ayaan mar kale dib u jalleecaynaa ma dhinacaaga horta mise waa dhinacayga ayadaa sii wadi doona caashaay dabcan had mar haddaynu heestaas intaa kaga soo gudubnay bal warqadda xigta inoo soo qabo dhinacaaga hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan aan hayo warqadan waxaa soo qoray baa layidhi xamse kaafi axmed ugu horreynna waxaa layidhi daadihiyaasha barnaamijka caasho ibraahim iyo ibraahim xasan daandure waa tahay ibraahim ma joogo shirwac waa miiska fadhiyo iyo kursiga waa tahay shirwacow een, islaantaas kolley adaa qaadanaya waxay salaanaya ma dhaafaya xaggaygu ma soo gudbinaysa ibraahim int- intuu ku soo gaaro halkeeda guran doonaa in ku filanna waa horo gurtay Aad iyo marka aad.
intaasi ka badan buu ka maarmaa waxaa hambalyo halkan ka diraya baa layidhi dadka kale ah aabe ciise siciid faarax caruurtiisa iyo xaaskiisa hooyo siciido daahir iyo caruurteeda eedo salaado saleebaan iyo caruurteeda baa layidhi walaal naciima mahad iyo caruurteeda iyo sidoo kale maryamo siciid iyo caruurteeda xaawo ciise iyo inankeeda baa la yidhi iyo ayeeyo sareedo siciid adeer xasan salebaan iyo caruurtiisa adeer khaliif siciid iyo caruurtiisa dhammaan ilmo cabdulaahi salebaan iyo ilmo faarax aw yuusuf hooyo caasho cabdisalaam iyo caruurteeda kayfa cumar maama kowthar iyo caruurteeda maama luul iyo caruurteeda ayaan gurxan iyo sheygeeda iyo waxaa layidhi caruurteeda iyo bushro gurxanna sheygeeda iyo caruurteeda sadaam gurxan xaaskiisa iyo inankiisa baa layidhi dhammaan ilmo gurxan daad dadkaas waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan maamo xaliimo ciise siciid iyo sheygeeda cabdalle gurxan daad oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari baa layidhi saddex tobankii bishii diseembar ee sanadkii hadda tegay laba kun sagaal iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi gurxan cabdalle gurxan waxaana leenaha bay yidhaahdeen gurxan noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa hagaag caasha intaynaanu gudbin ee heesta saddexaada warqad kaloo haatan gacantayda soo gashay iyadana haddaan soo qabto waxay ku bilaabeen dhegeystayaasha noo soo diray assalaamu calaykum happy new year bay yidhahdeen sanad wanaagsan inaguna waxaan leenahay idinkana sanad wanaagsan baan idiin rajaynayna waxay yidhahdeen salaan qiimo badan naga guddooma caasha cuud iyo weliba ibraahim daanduray waa sidaan kuu sheegay tii daandiro soo dhacdaba dhexda ka qabso weliba waxay sii raaciyeen sanadka sanadkiisa nabad ilaahay haynagu gaarsiiyo bahda fiyo oo isku duuban sanad wanaagsan aad bay mahadsanyihiin marka taa isku duubanna waan kula dhuuqayaa tanna waan guddoomayaa labadaaba saasaan ku xambaaranaya waxay yidhahdeen cashaay annagoo kale ah caaisho maxamed maxamuud xabiiba maxamed maxamuud jino maxamed maxamuud faadumo maxamed maxamuud maxamuud salaad cali xasan safiyo salaad cali xasan maxamed salaad cali xasan axmed salaad cali xasan selmo xuseen salaad cabdikaafi xuseen salaad cali iyo weliba waxay yidhaahdeen eh, kamaal cabdirasaaq gees dheere dadkanoo kale joogaba bay yidhaahdeen dibadda iyo weliba dalka gudihiisaba waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan xuseen salaad cali mashquul iyo weliba saynab maxamed maxamuud oo wiil ugu dhashay gobolka baay baydhaba gaar ahaan xaafadda wadajir waxay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca caashaa wiilkiina magac baa loo bixiyey dhalashadii iyo hambalyadii intoo dhan marka lasoo sameeyey wiilkiina magac baa loo bixiyey magaca loo bixiyana waxay yidhahdeen waxa weeyaan salmaan xuseen salaad De wiilkaa salmaan ducu kaaga fadhiya mardi gobolkii baayna ku dhashay ninkaa yara dhallinyarada ee soo koraya yahay magac wanaagsanna loo bixiyey salmaan layidhi marka waxaa layidhi usoo duceeya mise caashaha usoo duceyso magacasha maaheed way nooga fadhiyaa barnaamijka ducu uga fadhiyaa waa tahay dhaxaan caruur badan u duceeyey ducada allaha u aqbalo salmaan waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada waalidkii waxtara dalkiisa iyo dadkiisana wax wanaagsan kusoo kordhiya aamiin aamiin baan leenahay allaha ka dhigo heesta saddexaadna waxaan soo qabanayaa heesa aada macaan cod aada macaan markaad tidhi heesta aada macaan iyo cod aada macaan anigaa kursiga ka kacay talo maxay noqon doontaa waa heestaan ku dhageedu yahay xaafuun haddii aan dhaa qadraan codkeeda keeni karnaa khudradda hareege iyo weliba xaafuun waa hagaag allayle caashaay markaad tidhi cod iyo muusig iyo erayo in isku wada lamaan khadar daahirciga si wanaagsan bay inooga tuntay haddayna heestaasi dhegeystayaal xaafuun intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu waraaqaha aynu dib u eegnay hambalyada iyo dhambaalada ay dhegeystayaashu noo soo direen caashe ibraahim haddaan dhinacaaga usoo leexiyo dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga yaalla waxaa lagu soo bilaabay waxaan halkan ka salaamaynaa shaqaalaha v o a soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi caashe ibraahim aadan c i a wariyaan la isku maqlin magacyada qaar meelaha laguma sheeg sheegay c i a magacaagii waa la soo gaa a i a bay usoo qoreen laakiin aniga markaan ka lexleexanay a i a baan ka dhigaa marka caashadii caynkiibaa u gooyey marka waxaan ka dhigay a baan ka dhigay marka iyo ibraahim xasan daandure waa tantii dhinacaaga usoo dhacaysa dhexda ka qabsataana daadiyayaasha barnaamijka baa la yiri marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah qoyska reer nabadoon xaaji maxamed abuukar time guduud oo ku kala nool baa layidhi soomaaliya maraykanka sacuudiga waxaan tahaniyad u diraynaa wiilkeenna baa la yidhi cabdulqaadir nuur macalin cabdulle nuur adduunye wiilkiis baa la yidhi iyo xaaskiisa maryan cabdalla macalin maxamed oo ay gabar ugu dhalatay xalay baa layidhi hadda xalaydu waa xalayde waa sagaal iyo tobankii waa sanadkii hore xalayna waa la leeyahy waa sagaal iyo tobankii disembar ee sanadkii tagay laba kun sagaal iyo toban waxa ay gabadhaasi ku dhalatay baa layidhi ex digfer hosbital oo hadda loo yaqaano erdogan hosbital magaalada muqdisho waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo sidana loo tilmaamay taaka taakana looguma siraan aada uga helay waxay leeyihin noqotii soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa lasoo raaciyay fiiro gaara waxaa layidhi fadlan waxaan codsanaynaa inaad noo soo daysaan tahniyadan waa markii labaad ee aan soo dirno
saasaa lagu sii daayay sidaasaa lagu sii daayo iqaanteeda nooga hartay marna waaxid cashe anigana dhinacayga warqadda ugu dambaysa gacantayda ku jirta haddaan soo qabto dabcan goorahaba cashaay waxaan igu soo beegmayuun hambaliyo meher iyo weliba dhalasho tan waxa weeyaan waa hambaliyo aroos waa arooskii runta ah waa dhalashadii iyo meherun bay ahayd laakiinse waa xafladii dhimid aroos waa iyadoo dhammaystirantay waa iyadoo dhammaystirantay markaa saasay ku dhammaystirantahay waxay yidhahdeen waa tahniyad aroos waxaana dirayaa cadaawo jimcaale maxamed iyo xaaskiisa faadume maxamed cabdulle anfa cadaawo jimcaale sadaam cadaawo jimcaale sagal cadaawo jimcaale cabdirasaaq cadaawo jimcaale cabdiwahaab cadaawo jimcaale dhayman cadaawo jimcaale meygaag cadaawo jimcaale iyo xaaskiisa iyo weliba ciise cali qoobey iyo ugu dambayntii waxay yidhaahdeen maxamed faarax qoobey waxay yidhahdeen dadkaasoo kale jooga beledweyne muqdisho kambaala waxay hambaliyo taaniyad aroos u dirayaan doctor cabaas shiine xalan iyo weliba xaaskiisa naciimo cabdiqaadir maxamed xuseen oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda koshin warqadaasi ayay soo direen waxaanu leenahay qoyskaasi allah ka dhigo kiisku waare ee ubad kheyr qaba kale hela caasha gabagabadii baynu maraynaa dabcan waxaan filayaa doorka markii dhaweed waxaad noo soo qabatay midiisku dhan haddana waxaan filayaa tiun baan anigii dhegeystayaashu kaa filayn may middan dhinacaagan u daaya sharwaco waa hagaag waa mas-uuliyad culus waa heestii lagu soo xidhaya barnaamijka ugu horreeya sanadka cusub iyo weliba mar haddaada dhinacayga usoo leexsay caasha waxaanu dhegeystayaasha kaga tegi doonnaa heesta miiraale iyo weliba aya kale xasan aadan samatar waa cod dhegaystayaal fara badan ay si weyn uga heli doonaan weliba xasan aadan waxaa layidhi waa fanaaniinta codkooda iyo xusuustooda iyo heesahooda ay weli isdaba taallo marka dadka qaar buu waxaa leeyihi mararka qaar xataa ku sooraa inuu life ugu heeso marnaa waaxid marnaa waxayd heestanna haddaba intaynaan taas tooska laysugu sooraya gaarinba caashaahi miraalaynu innagii adigii dhegaystayaashuba aynu markan barnaamijka ku gabagabayn doonnaa iyo weliba xasan sabtir intaan mar kale kulmayno haddii alled waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
heesaasi ayaa guud ahaanna ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii galabnimo oo si wadajiran idala socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii isku duban nabadgelyo